dadka ku dhaqan deegaan lagu magacaabo milxo oo ka tirsan buuraleyda almadow ee gobolka sanaaga qiyaastiina boqol iyo siddeetan kilomitir dhinaca galbeed kaga aadan magaalada boosaaso ayaa wada dadaal ay ku doonayaan in ay ku soo badbaadiyaan wiil dhallinyaro ah oo shala galab uu ku soo dumay god dahabka ay ka qodayeen godkan dumay ayaa dherarkiisa hoose waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo afartan mitir mana cadda wiilkaasi inuu nool yahay iyo in kale wariyaha v o a faaduma yaasin jaamac ayaa arrintaas waxa ay waraysi kala yeelatay cabdirasaaq cali qalinleh oo ka mid ah dadka deegaanka milxo
god afartan mitir jooga baa niman galeen dahab bay ka qodanayeen shan nin bay ahaayeen shantaa nin godkii baa ciid baa kusoo yacday oogada kaga soo duntay waxa weeye markii oogada kaga soo dundutay kusoo yacyacday baa saddexdii kale ka boodeen afartii kale ninkaaba un baa ku haray wuxuu ku dumay shala galab afartii buu ku dumay weli waa ku jiraa xalay waa matooroi waxba lagu istaartay waa la qoday goortii afar mitir loo jiray bay haddana dumay taakaa la bilaabay hadeer ilaa afar wiish baa ku jira iyo saddex xagaf iyo ilaa laba boqol oo qof welina lama hayo godakan waa markii ugu horreysay dad ku dumo laakiin milxaa waxaa ku dhintay ilaa dhowr iyo toban qof oo godad ku dumeen
bal haddii aad sawir ka bixiso godadku waa sidee godadku waa godad la qodaayay ilaa saddex sano ilaa afar sano ku dhow dhowbaa la qodaayay waxa weeye godadkaasu dherarka waxay joogaan afartan mitir afartan kaa mitir ilaa shan iyo soddon mitir waxa weeye ballarna male ballarku ilaa toban mitir kama ma hoos baa loo gelayaa mase waa la hululanayaa
maya hoos baa loo gelayaayo qayb huluuli waa jirtaa qayb la huluulanayo waa jirtaa qayb hoos loo gelaayo sidii ceelkii u qodanana waa jirtaayo toosa qayb inta meel soddon mitir la gaaray socod loo qodana waa jirtaayo god la gelaayo kan hadda ninka ku dumay oo weli uu ku jiro ma sidii ceelkii buu u qodan yahay mase waa kuwa la huluuso
kan haddeer ninku ku dumay waa kuwa tooska u qodan waa god saddex sano la qodaayay wuxuuna joogaa afartan iyo shan mitir godkaasi waa god weyn oo la yaqaan oo dahab badan laga saaro waxa weeye marka shalay afartii buu ku dumay haddeerna weli waa ku jiraa waa maan haddeer waa labadii iyo barkii maalinimo waxa weeye alaan weli waa ku jiraa waana laga qodayaa waa la gacanta hawshii gacanta lagu hayaa afartankaa mitir oo hoos ah dadku sidee bay ugu degaan oo u galaan
afarta kambitir waxaa lagu galaa wiisha iyo qayb mar wiishasbaa geeya dadka oo wax u dawlaamiya haama qosaf ku jira dadka u dawlaamiya marna xarig baa u lusha oo meel adag uusoo xidhan oo xarigaasaa la raacaa oo meel jarajaraha ragaadale oo qofku kasii baado xarkahaasa la raacaa inta badan ninkaa weli hawshiisi waa lagu jiraa waxaa ku jira dadkii meesha deganaa ilaa laba boqol oo qof ilaa saddex boqol oo qof baa hawshi gacanta ku haya waxa weeye wiisas baa jooga ilaa saddex wiis baa jooga afar xagaf baa jooga dad madaxabaa jooga oo meesha mas-uuliyiintii maamulka magaalada weli hawshii gacanta lagu hayaa hadeer allaan weli waa lagu hayaa waxay kuleeyihin waa ku dhownahay laakin weli ma soo saarin dad ay ku dad horay godod ugu dumeen oo laga soo badbaadiya ma jiraa
ya dad sidaas oo kale maalmo ku jiray oo godod dahabka laga qodaa ku dumeen oo laga badbaadiya ma jiraa ha waa jiraan dad baa ku jira kuwa afar iyo labaatan sac ku jiray baa jira ninkii habeen iyo maalin ku jiray baa ugu badnaa oo sidaas oo kale looga soo saaray isagoo meyda kuwa iyagoo nool laga soo saarayo habeen ku jiray waxa weeye godadku sugata qaabkay u qodan yihiin bay dadku ugu badbaadi karaa hadday dac u qodan yihiin godka waa qofka waa laga yaabaa in loogu tago nolol oo xagga kale uu kaga dumay laakiin godku markuu saa u dheer yahay oo saa u toosan yahay waxa laga yaabaa inaan meesha naf loogu tigo magaalada boosaasood ilaa boqol iyo siddeetan boqol iyo shan iyo siddeetan dhinacee ka xigtaa
bay xagga waxay ka xigtaa xagga galbeed xagga gumankaa bay ku taal boosaaso ku toosan tahay markii tooska xagga galbeedka loo socdo aad bay ugu toosan tahay laasmarena waxay jirtaa waxay jirtaa ilaa shan iyo soddon kilomitr bay xagga buurtaa ka tahay meesha sawirkaale weeye waxay ku taallaa meesha dadka ay madarka u yaqaaneen dadkeena kan kacaleedka ay u yaqaaneen garoobka ama madar madarka salkiisa
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdirasaaq cali qalinle oo ka mid ah dadka deegaanka milxo oo u waramayey faadumo yaasiin jaamac